وأجاز للبيت العتيق رواية وأجزت للحجاج بالسند العلي عن مكة عن هجر عن زمزم عن هزمة الروح الأمين عن الصبي ما ضيع الرحمن يوما أهله السائرين على اليقين الهاجري waa saxrihii maka meel lama degaan oo cidlo ah ma laga helayo biyo iyo wax la cuno intaba sidoo kalena ma lahan cid la weheshado goobta noocaas ayuu nebi ibraahim calayhi salaam uga tegay xaaskiisa haajar iyo wiilkeeda ismaaciil wuu ka laabtay wuxuuna uga tegay timir iyo biyo haajaro ayaa intaasi kadib u yeertay nebi ibraahim iyadoo leh halkeed aadaysaa innagana nooga tegaysaa toggan cidlada aan waxba oolin nebi ibraahim sooma fiirin mana u jawaabin markaas ayaa waxaa ku soo dhacay in maadaama uu jawaab celin waayey ninkeeda ay suuragal tahay inuu arrin jiro mar kale ayay haajaro nebi ibraahim la hadashay waxayna ku tidhi ma allah ayaa kuga amray arrinkan markaas ayuu uga jawaabay haa markaas ayay iyadoo si dhaba u rumaysan ballanqaadka rabbigeeda sawjkeedana uga kaalmaynaysa daacada alleh waxay iyadoo aan labalabaynin islamarkaana qalqalin ku tidhi haddiiba ay sidaasi tahay allah nama dayacayo intaasi kadib nebi ibraahim wuu isaga dhaqaaqay isagoo rabbigiisa baryaya oo leh
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
haajira iyo wiilkeeda waxaa ka dhammaaday biyihii iyo saadkii ay wateen sidaasi darteed wiilkii wuxuu bilaabay inuu baahi iyo oon la ooyo arrinkaas wuxuu saameeyey qalbiga hooyada naxariista badan markaas ayay bilowday inay orado ay korto buurta safa si ay u fiiriso qofun soo socda oo wiilkeeda uga badbaadiya halista uu ku sugan yahay ama ay uga hesho cunno ama wax la cabo laakiin ma aysan helin way ka soo degtay waxayna kortay buurta marwa toddoba mar markii ay sidaasi samaysay mar ay ku dhowdahay inay daasho ayaa allah wuxuu soo diray jibriil calayhi salaam wuxuuna garabkiisa ku dhuftay wiilka dhinaciisa kadibna waxaa ka soo burqatay il biyo ah intaas markii ay dhacday kadib hooyadii waxay bilowday inay dhanka wiilkeeda u soo degdegto waxayna guda gashay inay soo qaado biyaha isha iyadoo isku dayaysa inay badbaadiso wiilkeeda waxayna biyaha ku leedahay zammi zammi oo micno ahaa loola jeedo si adag u joog sidaasi darteed ayaa ishan looga bixiyey magaca zamzam tani waa haajara hooyada dhashay nebi ismaaciil iyo xaaska widayga raxmaanka ibraahim boqor ka talin jiray masar ayaa haajara u hibeeyey saare oo ahayd xaaskii uu horay u qabay nebi ibraahim kadibna way ka soo hijroodeen masar saaro markii da ahaan ay weynaatay welina aysan dhalin wax caruur ah ayay nebi ibraahim hibo ahaan u siisay si uu u guursado wuu guursaday nebi ibraahim haajara kadibna way uureysatay waxayna dhashay ismaaciil marka ay halkaasi arrintu marayso ayaa waxaa maseer uu galay saara oo markii hore haajara u hibaysay nebi ibraahim waxayna la noqotay iyadoo weysay booskii ay ka joogtay nebi ibraahim ka hor inta uusan haajara guursan markii ayay ka dalbatay inuu ka fogeeyo allah ayaa amray nebi ibraahim inuu haajara ka kaxeeyo halkii ay joogeen islamarkaana geeyo saxrihii makka xikmad ayuu rabbi ka lahaa waxayna haajara iyo wiilkeedu soo mareen arrintii aan ka soo sheekaynay waxaa soo maray maalmo adag iyada iyo nebi ismaaciil kadibna waxaa la soo degay dad u dhashay qabiilka jurham waxayna dooneen inay iska degaan halkaasi maadaama uu goobta tahay mid biyo laga helayo waxay u oggolaatay inay iskala degaan biyaha zamzamna la cabaan waxayna u noqdeen wehel wiilkana iyaga dhexdooda ayuu ku soo barbaaray luuqadda carabigana wuu ka bartay marka aan fiirino halka ay ka joogtay adeecidda iyo hoggaansanka amarka alleh way adkaysatay marka ay aragtay halkii wiil ay dhashay oo nebi ibraahim doonayo inuu gowraco maadaama uu allah amray shaydaan ayaa dadaal inta uu kari karay ku bixiyey sidii u fidnayn lahaa hajaro isagoo fursadda ka dhex raadinaya naxariista hooyanimo ee uu laabteeda allaah ku beeray wuxuuna yidhi ma og tahay halkuu wiilkaada la aaday ibraahim markaas ayay tidhi maya markaas ayuu ku yidhi wuxuu u wadanayaa si uu u gowraco waxay ku tidhi maya wuu igu turid badan yahay markaas ayuu shayddaankii ku yidhi wuxuu sheegayay in rabbigiisa amray markaas ayay tidhi hadduubuu rabbigiisu amray arrinkaas waxaa u wanaagsan inuu rabbigiisa adeeco sidaasi ayay uga hortagtay dhagarta shayddaanka iyadoo adkaysanaysa dhanka kalena u hoggaansamaysa amarka alleh wax badanba kama soo wareegin wuxuu u yimid nebi ibraahim oo bishaaro u wadaa wuxuu tusay labadii wan ee la gowracay kuwaasoo allah ugu koryeelay imtixaankii la marsiiyey allah wuxuu qur-aankiisa ku yidhi فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم